taariikhdii labaad cutubka toban iyo shanaad markaasaa ruuxii ilaah wuxuu ku soo degay casariyah oo ahaa ina coddeed oo intuu u soo baxay inuu aasaa ka hor tago ayuu ku yidhi aasaa iyo dadkii yahuudah iyo benyamiin oo dhammow imaqla rabbigu wuu idinla jiraa intaad isaga la jirtaan oo haddaad isaga doondoontaanna waad heli doontaan laakiinse haddaad isaga ka tagtaan isna wuu idinka tegi doonaa haddaba intii wakhti dheer ah dadka israa'iil ma ay haysan ilaaha runta ah iyo wadaad iyaga waxbara iyo sharci toona laakiinse markay cidhiiri galeen ayay u soo jeesteen oo doondooneen rabbiga ah ilaa reer binu israa'iil wayna heleen oo waayahaas oo dhanna nabaddu uma ay jirin kii debadda u baxa iyo kii gudaha soo gala toona laakiinse dadka dalalka deggan oo dhan waxaa kor saarnaa dhibaatooyin waaweyn oo iyagii way kala burbureen oo quruunba quruun bay ka gees noqotay magaalona magaalay ka gees noqotay waayo ilaah baa ku dhibay cidhiidri oo dhan laakiinse idinku xoogaysta oo gacmihiinnu yay dabcin waayo shuqulkiinna waa laydinka abaalgudi doonaa oo aasaana markuu maqlay erayadaas iyo waxsheegiddii nebi codeed ayuu sii dhiiranaaday oo dalka yuhuudaha iyo kan benyamiin oo dhan iyo magaalooyinkii uu ka qabsaday dalka buuraha leh oo reer efrayiim wuu ka wada fogeeyey karaahiyadii oo weliba wuxuu cusboonaysiiyey meeshii allabariga ee rabbiga oo ku hortiil balbalada rabbiga markaasuu soo wada shiriyey dadkii yahuudah iyo dadkii benyamiin iyo kuwii iyaga la degganaa oo ka yimid reer efrayiim iyo reer manaseh iyo reer samecoonba waayo isagay ku soo darmeen iyagoo tiro badan markay arkeen in rabbiga ilaahiisa ahu uu isaga la jiro sidaas daraaddeed waxay ku soo urureen yerusalem sannaddii shan iyo tobnaad oo boqortooyadii aasaa bisheedii saddexaad oo maalintaas waxay rabbiga ugu alabaryeen toddoba boqol oo dibi iyo toddoba kun oo neef oo ido ah oo ka mid ah dhicii ay keeneen oo waxay axdi ku galeen inay rabbiga ilaaha awoowayaashooda ah ku doondoonaan qalbigooda oo dhan iyo naftooda oo dhan iyo in la dilo kuwo alle kii aan doondoonin rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahay ama hadduu nin yahay iyo hadday naag tahayba oo waxay rabbiga ugu dhaarteen cod weyn iyo qaylo iyo turumbooyin iyo buunan oo dadkii yahuudaha oo dhammu way ku rereeyeen dhaartii maxaa yeelay qalbigooda oo dhan ayay ku dhaarteen oo waxay isaga ku doondooneen xiisahooda oo dhan wayna heleen oo rabbiguna hareerahooda oo dhan wuu ka nasiiyey oo weliba macaakaah oo ahayd boqor aasaa hooyadiis boqornimadii wuu ka dejiyey maxaa yeelay waxay sanab karaahiyo ah u samaysay geed aasheeraah oo aasaa sanabkeedii wuu jebiyey oo wuxuu ka dhigay boor wuxuuna ku gubay duurdurka kidroon agtiisa laakiinse meelihii sarsare dalka israa'iil lagama baabi'in habase yeeshe aasaa qalbigiisu wuu u qumanaa cimrigiisii oo dhan oo gurigii ilaah wuxuu soo geliyey alaabtii aabbihiis quduuska ka dhigay iyo alaabtii uu isaga qudhiisu quduuska ka dhigay waxayna ahayd lacag iyo dahab iyo weelal oo dagaal dambana ma jirin ilaa sannaddii shan iyo soddonaad ee aasaa boqornimadiisii